laisleekaysiin maayo ee xukuumadaa yaraanaysa iyo tacsiir aadna xuduud lama gaadhsiiyo shayga tacsiirta la yidhaha xuduudda go-an waxna waa wa xuduud go-aanoo dee qadar loo sameeyey waxna waa wax iska tacsiiro ganaaxa marka tacsiirna aadna xuduud lama gaadhsiiyo ka kalena waxa weeye xagga dambe cidqiga oo isna waxa weeye ta nujuum lama gaadhsiiyo oo waa masalan addoonka waxaa la yidhi marka la kitaabeeyo ama waxoogay baa loo sii dhibi uu ku yar meel maro ama hadhow baa wuxuu la yimaadee lagu kitaabeeye nujuum baa la yidhaha ayaa wax laga ridaa marka itaha waxoogayga loo sii dhibaya ama laga ridayo nujuumtii lagu kitaabeeye lama gaadhsiiyayana marka wuxu uhi wa maxaluhu alkhmaasu larbacatu fi lahari radkiga maxalkiisuna waxa weeye waa akhmaastii afar tahay fi lahari haddaan qabanno maxaa yeele waa sahmi khaniimada ka mid oo lagu mudanayo dee qaada xaadiritaankeeda ilaa waa dee naaqisunba xaadiray markaa marka salabkii iyo qarashkii la bixiyo khumuskana la bixiyo dadkii khumusulfayga ahaa la siiyo afarta khumus ee soo hadhee dadka haanimiintii ay lahaayeen unbaa tana la gelinaya qowlka hadala ka hor jeeda wuxuu leeyahay asalka haniimada ayaa laga bixinaya sidii qarashka oo kale kana wuxuu leeyahay khumusulkhumuska masaalixda loogu talagelayaa laga bixinaya nawaawi wuxu uhi qultu inamaa yurdahu lidimiyin xadara bilaa ujratin wabiidni alimaam nin dimi ah oo qoladaha inaga dhex shaqaysay inuu cashuurta ka qaadaynaya hadduu isagoon wax mushqaayada loo qaban inuu xaadiro isla markaa imaamkuna u fasaxay isagana waxoogay baa la siinaya cala saxiix haddaan qabanno kitaabu qismi sadaqaati sadaqooyinka qaybintoodii ayuu kitaab yahay macnaha iminka sakooyinkii ayaana loo jeedaa dadkii mustaxiqiinta ahaa loo qaybinayay sadaqada sunnaha iyada fasal ayuu inagu keeni doonaa markaa culimada badiyeedu kuwa musanafiinta ahi dee waxay daba dhigaan qismu sadaqaadka zekadun bay raaciyaan illa waa qeyb ka mida une laakiin sheekha musani la yidhaahdo ayaa isagu halkan dhigay oo saasuu markaa ugaga dayday alfaqiiru ka faqiirka ah ee baahani man mid weeye laa maala lahu aan maal hayn walaa kasba kasabnaan lahayn iyo qacudha ama qican meel min xaajatihi baahidiisa walaa yamnacu lfaqra faqriga ma mancinayo maskanuhu gurigiisa wa hiyaabuhu marihiisa wa maaluhu lkayd fii marxalatayn iyo maalkiisii ku maqnaa laba maali socod wlmuajal iyo maal iyo maalkii muajalka ahaa wa kasbun laa yaliiqu bihi iyo kasabkii aan u cunamin waxa uu leeyahay sheekhu dee cidda sadaqada la siinayey qoladii aayaddu sheegaysaba inama sadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiini waalcaamiliina calayha waalmu'alafati quluubuhum wafi riqaabi waalghaarimiina kuwaas ayay ayay u sugnaatay sekadu oo la siinayaa marka haddaba kuwii ayuu sheekhu inoo macnaynayaa isagoo kii ugu horreeyey inooga soo qaado wuxuu ihi faqiir haddaad doonayso oo doonaysa sekada inaad faqiir siiso man laa maala lahu walaa kasba waa ka aan maal lahayn wax hoolu leeya aanay jirin walaa kasba kasab iyo shaqana aan lahayn yaqacu mowqican meel dhacdaa min xaajatihi baahidiisa maal iyo kasab baahidiisa meel ka buuxisa aan lahayn ayaa faqiir la yidhaahdaa ee aan waxbaba haynin ama waxaan meelnaba kaga hagaagayn baahidiisii ayuu hayaa xayla rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi laa xada fiiha liganiyin walaa liqawiyin muktasab sekada dheef kuma laha mid hani ah iyo mid qawiya hoo shaqaysanaya labadaa midnaba sekada waxba kuma leh haddaba wuxuu sheekhu uhi walaa yamnacu lfaqra maskanuhu guri hadduu leeyaho carruurta ugu jirto faqrigiisa ma manacaysa haddaan wax kala hayna guriga yar carruurta ku jirto unu hayo faqrigiisa gurigaasi ma diidayo oo la odhanaya guriga maanta adduub iyo dee labaatan kun oo dollar baa laga siisanaya ee guriga ay carruurta ugu jirta uu gelayo kaa isaga waxba loo fiirin maayo mar haddaan wax kala haysanin faqiir baa la xisaabinaya wa hiyaabuhu maryihiisii uu iska xidhanayay isna miyadana xaragadiisa markaasaa miskiina la odhan maayo walaa maaluhu algayb fii marxalatayn maalkiisii maqnaa hadduu maal leeyahay maalkiisina maqayo meel dee laba marxalood berigii hore dee waa la lugeynayo gawaaridan iyo waxaan imay jirine laba maalin socod meel loo jira ayaa maalkiisi jira halkanuu maanta joogay sekada lagu bixinay waxba kuma haysto waa qaadanaya ilaa intuu maalkiisa gaadhayo walmuajal waxa kaloon isagana aan zekada qaadashadeeda aan u diidaynin daynuhu lmuajal dayntiisii muajalkahay dayn buu masalan cid ku lahaa dayntii waa dayn muajal ah oo wakti leh kaasina ma mancinayo iska sii qaadan markaa masalan dayn buu qofku leeyahy sanad kadib la siinayo dee imkana waxba ma hayo markaa wuu iska sii qaadan zekada wa kasbun laa yaliiqu bihi waxa kaloon isnaa aan mancinayni inuu zekada u ka qaato kasab xaaraan ah ama xaaraanba maaha e dee waa wax yar sharaf darra ay ku jirto waa shaqo yar liidataa had iyo gooraale sharafda iyo cirdigana islaamku aada buu ilaaliyaa markaa shaqo aan dee u cunamin haddii ay tahay ayadana ninkii wax waa yar qaban karaa dee magaaladii oo dee jaari weliya waxaa ka noqdon kara meel hadduu mafiiqaato laakiin dee sharafdiisa waxu yar cunamo maaha oo waa ninka yar sharaf oo meelaha weeye taasna la odhan maayo mafiiqda qaado jaari wala noqo e waa la iska siin markaa mar haddaan kasabkaasi u cunamin walow ishtaqala hadduu ku mashquulo bicilmin walkasbuna yamnacuhu dilay fa faqiirun weeye ee walow ishtaqala binawaafili hadduu isku shuqliyo falaa maya walaa yushtaradu fiihi zamaanatu lama shardiyo laxaad la-aan wala tacafuf can ilmas'alati inuu weydiisiga ka dhowrsoon yahayna mama yani lama shardiyo calaljadiidi haddaan qabanno waxau sheeku leeyahay ku mashquulsan yahay bicilmi sharciyin cilmi sharciga ayuu ninkii bartaa walkasbu yamnacuhu dee aroor iyo habeen iyo xilli walba kitaabkaasun kutubtaasunba kusoo kalahaayuu dhiganayaa walkasbu yamnacuhu haddii uu kasab iyo shaqaysiraa u dhaqaaqna dee labadii isku wadi kari maayo uu isidhaahda kuurigal fa faqiirun kaasi faqiir weeyaanoo cilmigaa barashadiisa ayuu wadi sekadana wuu ka qaadan maxaa yeele cilmiga xasinadiisu dee waa fardo kifaaya walkasbu yamnacu baynu dhe haddii uu helayo isagoo waxna baranaya inuu yaro shaqaysana hadduu helayo dee la siin maayo ee ha shaqaysto weeye waana dee wixii cilmigii sharcigaan weeyaan wixii kale maaha walow ishtaqala binawaafili ninkani meelahaasunbu iska galawnoo sununbu qowda ku hayaa markaa sunnaha uu tukanayo ayaa kasabkii u diideen fala la siin maayo faqiir ma noqonayo ee waa inuu shaqaystaa maxaa yeelay isagoo dee dadka waxa gacmahooda ku jira iska damaciisa damaca ka daagooya oo shaqaystaa sunnahan uu wado ee maca damaca u dhaama walaa yushtaradu fiihi lamana shardiyo yani faqiirkaa zakada qaadanaya azamaanatu inuu markaa laxadlaya lama shardiyo wala tacafuf can ilmas'alati cala aljadiid nin wax weydiisanayana inaanu yani mas'aladii wax weydiisigana uu ka dhowrsoon yahayna shardi maaha maxaa yl ilaahay baa yidhi wa fii amwaalihim xaqun lisaa'ili waalmaxruum ka wax weydiisanayn kaan wax weydiisanaynba rasuulkuna dee nin aan weydiisaniyo mid weydiisayba wuu siiyey qadiimku wuxuu leeyahay me waa shardi waalmakfiyu kii la kaafiyey binafaqati qariibin mid qariiba nafaqadii kii lagu kaafiyey aw zawjin ama zawj nafaqadii laysa faqiiran ma ahan fida saxe as haddaan qabno waxau leeyahay sheekhu kii la kaafiyey binafaqati qariibin mid ay qaraabo yihiin baa nafaqeeya adeerkii baa nafaqeeyin adeerkii baa nafaqeeya halkaasuu hugiisa iyo cuntadiisaba ka helaa ow zawjin ama dee waa islaano ninkeedii baa nafaqeeya laysa faqiiran faqiir iyo miskiin toona maaha sida saxe haddaan qabanno maxaa yeelay dee qof baahan maaha waa qof shaqaysanaya maalin walba intuu heli lahaa oo kale mu ka dhigany falaysa faqiiran fila saxi maaha markaa laakiin waxaanay wax ku qaadan karinuun magaca faqiir iyo magaca miskiin iyo awsaaftii kale waxbay ku qaadan karaan mis hadduu ibnu sabiil yahay hadduu qaazi yahay way ku qaadan karaan wlmiskiinu miskiinkuna man mid weeye qadara karay calaa maalin aw kasbin buu karay yaqacu mawqican min kifaayatihi kifaayadiisii meel ayay ka dhacaysa wala yakfihi laakiin aan kuna filayn halkaa faqiir baynu kaga soo baxnay wuxu uhi sheekhu miskiin waa qofka karay isagu maal wuu haystaa ama kasab u cunama ayuu haystaa xalaala yaqacu mawqican min kifaayatihi kifaayadiisii wixii ku filaana meel bay ay ka gaadhayaan ay ka kufayiin wuxuu cunayo wuxuu cabayo cidhanayayo adigu wax meel weyn bay ka daboolayaan wala yakfiihi laakiin maalka iyo kasabkaasi kuma fila oo masalan wuxuu u baahan yahay toban markaa toddoba ama sideed buu helayaa waxay leeyihin waxa u hayaa ama faqiir ha ahaado ama nisahooda ama yuu ahaanin markaa xagga xaaladiisa ayuun baana la eegayaa waxa l imaam alghazali ayaa wuxuu xiyaaga ku yidhi almiskiinu huwa aladi laa yafi dakluhu bikharjihi miskiinku waxa weeye waa kaan waxa soo gelayaa waxa ka baxaya aanu aanu leekayn ee wixii ka baxayey ay fara badan yihiin waxaa la arkaa buuhi inuu kun diinaar haysto miskiinna yahay inuu faash yar iyo xadhig yar haystaa laga yaaba uu qani yahay oo dee faashkiisa iyo xadhiggiisa yar waxoogay xaabaabuu tunka soo saaran karaa intaasu iibsanaya ku filan marka waa qani kaa isagoo kunka diinaar haystaana waxaa laga yaabaa inaana geesnaba kaga dhacayn baahidiisii oo dabeetana isna uu miskiin yahay marka xaaladiisa ayuunbaa loo fiirinaya marka halkaa waxaynu ka fahmaynaa ama tacriifkaa sheekhu faqiir iyo miskiin inoogu kala tacriifiyey inuu faqiirku sii daran yahay oo faqiir waxaynu waa kaan gambaba haynin laa maalalo walaa kas yaqacu mawqican min xaajatihi ama waxbaba ma haya ama wuxuu hayay dee masalan halku toban uga baahnaabuu mid ama laba hayaa marka kaa faqiir baa la yidhaha kan laakiin waxna yar haysta laakiin aanay ku wada filayna miskiin baa la yidhaahdaa markaa qofkii isagoo zakadii ka baxday ayuu haddana miskiin noqon karaa isagoo xagga ka qaadan karaa hadduu afartan adhiga hayo oo neefkii laga kaxaynayo asaanu gadbadii raashinka ahayd ba uga helaynin caruurtii dee isagii lafdiisi inuu reerahan kale ku kalaku ka soo qaata way isaga banaan tahay isagoo isagii bixiyey waayo dee wixiisii baan ku filayn halka ay culimmada qaarkood yidhaahdeen kanigu waxa weeye waa ciddiisa ka ku waajibtay faqiir iyo miskiinkuna dee waa ka aan waxba aanay ku waajibin wey ila waxay dhaheen tuukhadu min akniyaahim faturaddu calaa fuqaraa'ihim kani baa laga qaadaya fuqaraa lagu celinaya mar haddii isaga laga qaaday dee kani buu noqday kani iyo faqiir ma wada noqon kara bay yidhahdeen markaa shaaficiyadu waxay dee u yar daliishanayaan ama safiinatu fakaad limasaakiina niman doon leh ayaa ilaahay haddana masaakiin inay haayeen oo ku tilmaamo walcaamilu walcaamiliina calay hadi walcaamilu saacin waa kaa zakada soo ururinayay wakaatibun waa kii qorayey waqaasimun waa qaybiye waxaashirun waa ururiye oo yajmacu dawilmaali kuwa maal kale ayu isagu kulmin lal qaadiye qaadigii iyo walwaali badho saabirkii ayaga mayo maaha inama sadaqaatu lilfuqraa walmasaakiina walcaamiliina calayha ilaahay kuwa ka shaqaynaya bu kuwa ka shaqaynaya haddaba waa kuwe waa saacin isagu waa kaa zakada soo ururinaya soo duubaya wa kaatibun waa ka qoraya ee nin walba le hebel hebel wuu bixiye zakadii ile dadku waa wada liistaysan yihin hebel hebel waa bixiyey oo dee haddii xaggan loola dhaqaaqo sharciga meel boosan baa inla loo dhaqaaqee nin kastaba waa zakeraba waa adhilah iyo kii wax kalaba waa ila waxaasoo aqal magaalada ku yaala mid walba lambarkiisu wuu qoran yahay waxbaa laga qaaday oo midba isitoo kaa hortaagaya marka haddii xaggan loo weecdana dee liiskooda waa la wada heli lahaa marka kaatibku waa kaa qoraya ee hebel zakadii wuu bixiyey ka kalee loo dhiibay ee qaatay hebel wuu qaatay waa kaa qoraya wey waqaasimun waa kaa isna qaybinaya u kala dhiibdhiibaya halkaa karaanigu waxa uu yeedhiye ka kala dhiibdhiibayo wey wa xaashirun xaashirku labadua way ku sheegaanoo waxay idhahdaan huwa man yajmacu dhawi lamwaali waa kaa qolada maaliyaalkaa buu isu soo ururinaya uu isu keenayo maalin meel isugu soo ururinaya ama wuxuu soo ururinayaa kuwa kuwii faqarada iyo masaakiinta iyo dadkii madaxoo la qaadanayay buu isu keenayuu soo ururinaya lalqaadi walwaaliy isagu qaadigii maya waaliguna waa kaa isna barasaabka iqliimka ama gobolka waa kaa haysta ama maayarle ama barasaab dhaho iyagu xaq zakada kuma leh haddii aanay waxba lahayna dee khumusul khumuskii loogu talagalay masaalixda caamka ayay wax ka qaadanayaan waalmu'allafatu man mid weeya aslama islaamay waniyatuna daciifatun ay tahay ow ama low sharafun baa uu sugan yutawaqacu waxaana la rajaynayaa biicdaayisiintiisa islaamu hayrihi hayrkii inuu soo islaamo waalmadhabu anhum yucطuuna min azakaati ayaa laga siin wariqaabuna almukaatabuuna kuwa la kitaabeeyey weeye waxau sheekhu leeyahay kuwa mu'alafati quluubuhum ilaahay uu ku sheegay waa man aslama waniyatuhu daciifa waa mid islaamay laakiin aan islaamnimadii weli ku degino niyadiisii yar daciif tahay dabeetna waa la soo dumaya si iimaankiisi u xoogaysto ama waxa weeye waa nin islaamay isagu qawi ku ah walaakin low sharafun sharaf buu tolkii ku leeyahay yutawaqac waxaa la rajaynayaa biicdaayi haddii la siiyo islaamu hayrihi inay kuwii kaloo dhami soo egtaan marka ninkii soo islaamay isla markiiba waxoogay loo dhiibe ee halkaa dee la xooleeyo inuu mid waliba iska soo daba cararo ayaa la rajaynaya xayla waa si dee rasuulkaba ee xadiisu inoo tilmaamaysay nin kasta u yimaadaba intuu dee laba buulood dhexdood siiyo ayuu noqon jiray markaasuu odhan jiray war ka soo kaca faina maxamedan yucطii cataa man laa yaksha alfaqr war sidii inaan faqri ka baqanayn buu wuxu bixinayaa ka soo kaca dabeedna markuu mid waliba isagoo le laba buulood dhexdood ari gaadha ha lagu siiyo iyuu soo islaami jiro marka dambana islaamnimadu wax walba ugu jeclaan jiray walmadhab anahum yucطuuna min azakaa zakada ayaana laga siinayaa walmualafati quluubuhum ayaa ila ilaahay yidheen qowlka labaad ba wuxuu leeya la siin maayo ilahay islaamkii de waa ciseeyey oo taaliifkii waa lagaga maarmay maale inaga de waxba yaan la siinin mid wuxuu leeya khumusul khumuska masaalixda loogu talagalay ayaa waxaa laga siinaya zakada laga siin maayo walmadhabu anahum yucطuuna min azaka ayaa laga siin wariqaabu almukaatabuun wafi riqaabidii ilaahay uu yidhina waa almukaatabuun waa addoommada la kitaabeeye la yidhi haddaa intaa keentaan xor baatiin ayagana waa laga siinaya wlgaarimu gaaribkaa daynooma in islidaana hadduu daynoobo linafsihi fii gayri macsiyati nucdiya waa la siin qultu waxaan ihi alasaxu yucdaa idaa taaba hadduu toobad keeno waa la siin waxau leeyahay sheekhu haarim waa kaa daymoobay marka wuxuu yihi sheekhu hadduu insidaana linafsihi hadduu naftiisa u daymoobay shay uu nafdiisa waa isku nafaqaynayay maryuu siistay guribuu wax kaga qabsado fii kayri macsiya waxaasina macsiya maaha xaj buu ku wuday jihaadba waa guursaday waa cunay ucdiya waa la siin kaa isaga waa loo dhiibi laakiin kii isaga masalan macsiyo isagu waxaan ku bixiyey ee tumasho iyo qaad iyo kamri iyo waxaa la nooca ku daymoobay isaga ama ha toobadkeena ama iyo toobadkeena la siin maayo nawawi baa wuxuu leey qultu waxaan alasaxu yucطaa idaa taaba may hadduu toobad keeno ha la siiyo hadduu toobad keeno waxba wixii hore yaan la eegeyni ha la siiyo buu leeyo toobadiisaa dambown ha laga eego wallahu aclam waladharu ishtiraadu xaajatihi baahidiisa in la shardinayo weeye duuna xuluuli dayni dayntu inay xallowdo waxba shardi maaha qultu waxaan alasaxu ishtiraadu xuluulihi xaalnimada daynta in la shardinayo wey wallahu aclam wuxuu leeyahay sheekhu qowlka adharkii waxa weeye in la shardiyo inuu baahan yahay kan daymoobay waa inuu baahan yahay oo aanu dayntan iska bixin karaynin maxaa yeelay wuxuu dee u qaadanayaa waaba dayntan hadduu wuxuu dayntaa ku bixiyo uu helayo waxba la siin maayo ee waa xaajatii baa shardiya duuna xuluulidayni dayntu inay xaalad tahay ayada shardi maaha buu leeyahay oo dayntu dayn waktigeedii joogo hadda laga doonaya inay tahay waxba lama shardiyo dayn sanad kadib laga doonayaba ha ahaato qultu waxaan igu nawowi haddaan eeso ishtiraadu xuluulihi hal waa shardi buu leeyahay inuu daynku xaalo yahay waxaa dhici karta daynta in ilaahay wax kalaba siiyo oo dabeedna iskaga bixiyo aw ama liislaaxi daati lbayn xaalo yani hagaajinteed dad muslimiina dhexdood ka dhacday ayuu daymo ucdiya maca alhinaa hanimo maceed ayaa la siin wa qiila waxaa li in kaana haniya binaqdin hadduu lacag ku hani yahay falaa maya la siin maayo qayb labaad ayuu inoo sheegay sheekhuwe wuxuu yidhi hadduu u daymo liislaaxi daati lbayn yacni xaalad hagaajinteed dad muslimiina fitno ka dhex dhacday laba shaksi ama laba qabiilo oo masalan wax isku haysta ayuu ku kala qaboojiyey oo halkaasuu u daymoobe isagana ucdiya waa la siin maca alghinaa isagoo xataa hani ah ayaa la siinayaa maxaa yeelay dee waxaan uu qabtay wax dadkan oo dhan u wadadana weeye wax isaga ku gaar ah maaha wa qiila in kaana haniya binaqdi falaa qiil baa wuxuu leeyahay hadduu ninkani xoola haystu lacag haysto naqdi uu hani ku yahay falaa yucdaa la siin maayo buu leeyahay wa sabiilullaahi tacaala ilaahay jidkiisuna gusaatun qaar oo duulaya weeye laa fay-a lahum aan wax fay-a lahayn fa yucdawna waa la siin maca alghinaa haninimo maceed ayaa la siin waxa uu leeyahay sheekhu wa fii sabiilillaahi baa ilaahay yidhi ayaa lagu bixinayaa zekadii oo i sugnaata wuxuu leeyahy kuwaasi waa qusaatun waa kuwa duulaya ee ayagu dagaalka ku jira laa fay-a lahum ee aan wax fay-a lahayn aan diiwaanka murtasiqada magac ku lahayn weeye oo waa kuwa kuwii mutadawiciintaha markaa ee aan iyagu fayga lahayn fa yucdawna maca alghinaa ayaga waa la siinaya xataa iyagoo qaniyaa ayaa la siinayaa si loogu kaalmeeyo dee duulnimaadka iyo dagaalka wabnu sabiili ina hilinna waxa weeye munshiun safaran mid safar unkaya oo mujtaazun ama waa mid gudbaya wa sharduhuna alxaajatu weeye wa cadamulmacsiyati macsiya inaanay jirin waxau sheekhu leeyahay ibnu sabiil ina hilinna waxa weeye ka allow ku sheegay inaad waddo ee qaadanaya zekada waa munshiun safaran waa isagu kaa safarka unkaya ee hadda halkan ka bilaabayeel war meel baan qabanayaay waxa laydhiib khilaaf baa ku yari jira oo sidaa daraaddeed buu horraysiiyey oo qaar baale dee m ninka doonaya imika inuu safro te maaha fii sabiili wabni sabiili kumaba sifoobi kara eh ha safro meelaha markay kaga godo meelaha ha ka eegto wax kale ee imika hadda kuma sifaysamo magaca ibnu sabiil ma laha munshiun safaran weeye oo mujtaazun ama waa mid gudbaya waa mid meel kale intuu ka soo socdaalay ina gudbayo oo ayshaydi kaga goday wa sharduhu haddaba shardigiisa lagu siinayaa alxaajatu waa baahi waa ina jirto waxan waa inuu baahan yahay wax ku filan waa inaanu haynin wa cadamu lmacsiya dee safarkiisaasina waa inaanu safar macsiyo waa inaanu noqonin wa cadamu lmacsiya macsiya inaanay jirin baa shardi oo safarkiisaasi ama safar daacaa waa inuu yahay sida dee safarkii xajga iyo ama mid mubaaxa weyn sida tijaaradii iyo kale ee safar macsiyo oo tuuge iyo budhcadnimo iyo u safrayo isaga lagu siin maayo waxaa la mida bay dhahen culimadu kuwa iska lugeeya un iyaguna sida kuwa idhaha iska saaxixiin baanu nahay iyo iska lugeynaya dawakay kuwaasina iyaguna waa la midoo mid loo dhiibi maayo waayo in laiska lugeeyo unoo nafta la dhibo dee diintu ma banaana qaar baa wax ku urursado un u xanuunay saaxixiin baanuna wa iska soconaa wa shardu aakhidi zakaadi zakada ka qaadanaya shardigiisa oo min hadihi alasnaafi ahamaaniyati sinfiyaalkan sideeddaa ka mid a alislaamu islaamnimo weeye wa an laa yakuuna haashimiyan walaa mualabiyan waynan ahayn wakadaa mawlaahumna waa kuna mid fil asaxi asax haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu ka qaadanaya ee loo dhiibayo sinfiyaalkaa sideeddaa ka mida shardigiisu waxa weeye alislaam gaal ayada loo dhiibi maayo tuukhadu sadaqa min akhniyahim faturaddu calaa fuqaraa'ihim dadka muslimiinta akhniyadooda laga qaadaya fuqaradoodaa la siinaya waxaa kaloo shardiga an la yakuuna haashimiya walaa mualabiyan waa inaanu haashimi iyo mualabi toona aanu ahayn reer bn haashimi reer bn mualabinna waa inaanu ka ahayn maxaa yeele rasuulka ayaa wuxu uhi sala allahu alay wasalam ina hadihi sadaqa laa taxilu limuxamedin walaa liaali muxamed sadaqadani muxamed iyo aal muxamedkiisa muxamed aalkiisa midnaba uma banaano wa awsaakhu nnaas buu yidhi dadka wasakhahoodii weeyaanoo annaga nooma cunantoo saasay xaaraan kaga ahayd iyadoo isagoo nool rasuulka laga xalatibay qaar unbaa maanta magaciisa siyaaradii rasuulka keena oo ku meeraysan iyuuna magaciisan wax ku guranaya waa markay noloda ka xaaraan ahaydba unbaa la odhanayaa qofka wakadaa mawlaahum waxaa la mida iyagana kuway xoreeyeenna reer binu hashimiya reer binu mualib iyaguna zekada uma banaano fila sax haddaan qabano mawla alqawmi minhum qoladuu kay xoreeyeeni ayaga ayuunbuu ka mid yahay ayuu yidhi wallahu aclam fii bayaani maa yaqtadii sarfa fasalkan waxaa sheekhu u guntay yani wuxuu keenayo siinta sekada la siin camila wuxuu ku camal falayaa bicilmihi cilmigiisa iyo ogaanshihiisa ayuu ku camal falayaa wailaa haddii kale fain iddacaa hadduu sheegto faqran oo maskanatan ama miskiinnimo ayuu sheegtay lam yukallaf ama lam yukallif bibayinatin markhaati lagu kallifi maayo ee fain curifa lahu maalun haddii maal loo yaqiin oo waddaca uu sheegtay talafow dhimashadiisa kullifa waa lagu kallifi markaa markhaati inuu la yimaado wakadaa waxaa la mida in iddacaa hadduu sheegto ciyaalan hadduu sheegtana waa lamid fil asaxi waxa uu sheekhu leeyahay qofka seke la qaybinayeysa soo dul taaga ee yidhaahdo hallaysiiyo ninkaa imaamkaa qaybinayaana wuu og yahay qofkaasi inuu mutay oo sideeddii qole ee sekada la siinayay inuu ka mid yahay buu ogyahay aw cadamahu cadama istixqaaqihi inaanu mudanin ayuu ogyahay oo ninkani nin xoolole oo qaniya uu yahay camila bicilmihi wuxuu ku camal falayaa ogaantiisa u ogyahay ayuu ku camal falayaa oo ka u ogyahay inuu mutayna wuu siinayaa ka u ogyahay inaanu mudaninna ma siinayo waxaa xaaraan ka noqonaysa inuu siiyo cid uu ogyahay inaanay mudanin waajib baanay ku tahay inuu diidaa marka waxba dalabkani qayd maaha haddii uu imaamku uu qaybinayo isagoon weydiisanba ayuu siin karaa kuu ogyahay inuu dadkii mustaxiqiinta yahay kaanu uu ogyahay inaanu ahaynna wuu ka dayn karaa wa ilaa haddii kale oo aanu kan bixinayaa aanu ogeyn kan doonaya in la siiyo kan doonaya in la siiyo ayaa imaamka ama qofkan kale qaybinaya ayaa waxaanu ogeyn inuu mutay iyo inaanu mudan midnaba ma oga bal waa adeegaya fain iddacaa kan doonaya sekada inuu qaataa hadduu sheegto faqran oo maskanatan war nin faqiiron waxba haysan baani oo maskanatan ama miskiinnimo ayuu sheegtay lam yukallaf bibayina lagu kalifi maayo markhaati oo laodhan maayo inaad faqiir tahay ama miskiin tahay markhaati la kaalay laodhan maayo maxaa yeele way iska adagtay faqiirnimadiisa iyo miskiinnimadiisa inuu markhaati u soo taagaa shay iska adag weeye marka waxba loo dooni maaye lana dhaarin maayo maxaa yeele rasuulku sal la alay kii sadaqada weydiistay wuu siiyey inta uu sheegay inaanu dheef ku lahayn nin qani ah wax dhaarana muu weydiinin fain curifa lahu maalun wadacaa talafahu haddaba ninkani waa nin la yaqaanay fain curifa lahu ninkaa sekada doonaya haddii loo yaqaanay maalun maal baa loo yaqaano ninkani nin xoola qabeena buu ahaa wadacaa talafahu markii la yidhi war maxaad maalkaagii iyo waxaad haysatay ku dhacayna wuxuu yidhi waa kii iga dhintay kullifa waxa lagu kalifi bayina ayaa lagu kalifaya marka markhaati baa loodhan bal maalka inuu kaa dhintay la kaalay baa loodhan maxaa yeelay taasi way fududdahay asalku waxa weeye inuu maalkiisi baaqi yahay inuu ka baxayna waa wax la ogaan karo wakadaa in iddacaa ciyaalan fil asaxi hadduu ciyaal sheegto mar kale waar sawtaad shaqaysan jirtay uu yidhahdo warhayo waan shaqaysan jire dee nin waxoogay ciyaalole baan ahayo dee wixii aan meesha ka helayay iyo ciyaal wixii way isku filaan waayeen buu yidhi waxaa isna lagu kalifayaa inuu markhaati u keeno ciyaarinunaya fil asaxi maxaa yaele asalku waa inaanay jirin markhaatina waa loo soo taagi karaa wa yucطaa waxaa la siin haazin kii duulayey iyo wabnu sabiilin kii ibnu sabiilka ahaa biqowlihima hadalkooda ayaa lagu siin fain lam yakruja haddaanay bixin isturidda waa laga soo celin wa yuaalibu wa yuaalabu waxaa laga dooni caamilun iyo wa mukaatabun iyo wa kaarimun bibayinatin baa laga dooni wahiya bayinadaasina ikhbaaru cadlayni laba caadilo warankood weeye wa yugnii canhaa bayinadaa waxaa kaga filan alistifaadatu faafid wakada tasdiiqu rabi dayni kii daynta laha wa sayidi iyo sayidka rumayntiisu na waa kulmay fil asaxi asax haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu ninka khaasiga ahee isagu duulaya iyo ka ibnu sabiilka ah ee socotada ah waxaa lagu siinayaa biqowlihimaa odhahdooda uu yidhi nin socotaa baan ahay iyo nin duulayaan ahay oo dagaal gelaya hadalka ay yidhaahdeen ayaa lagu siinayaa iyagoon waxa markhaatiyo dhaartoona la weydiin maxaa yale waa amar arrin mustaqbalahoo dee soo socda oo idina kama markhaatiici karto inuu ninkaasi dagaalka geli doono iyo inuu safri doono dee cidina kama sii markhaati kici karto fain lam yakhrujaa haddaba dagaalkii loo bax isagiina waa iska fadhiyaa ama dee safarkii iyo meeshuu lahaa waan u safrayaa ibaa wiiiba diya wixiiba waa baxeen oo waa dhaqaajiyeen isagiina waa iska fadhiya usuridda waa laga soo celin mid la arkaba wuxuu qaatay maxaa yeele wixii uu ku qaatay baan dee la haynin wa yuaalibu caamilun wa mukaatabu wa qarimun bibayina saddexdaa ninka caamilkaahay ka shaqaynayey iyo ka mukaatabka ah ee la kitaabiye ka qaarimka ah ee daymaysan waxaa iyaga laga dalbayaa bibayinatin markhaati inuu shaqeeyey inuu markaa mukaatab ahaa iyo in dayntaasi ay jirto waa wax iska sahlan oo iyada waa loo heli karaa taas haddaba caamilka halkan markhaatiga isaga markhaatiga caamilka laga doonayaa waxaa lagu suuraysan karaa baa la yidhi masalan dee markuu ninkii maalka lahaa u tagay u yidhahda keena isna uu xaalkiisa ka jaahil noqdo idhahda markhaati keen markaa inaad tahay caamilkii laakiin haddii masalan imaamkii uu meesha joogu ninkan dirayba isagu soo shaqeeyey dee markhaati baa laga doonaya taas iyadu meesha ma soo gelayso waya haddaba bayinadaasi halkan iyo meelaha hore uliba bibayinatin iyo kulifa bibayinatin iyo aan lahayn waxa weeye ikhbaaru cadlayni laba caadil oo sifadii shahaadada ku sugan oo ka warrama oo yidhahda arrinkaas ayaanu ognahay wayugnii canhaa waxaana kaga filan yacni bayinada alistifaadatu faafid ay dadka dhexdooda ku faaftay oo masalan laga maqlay dad fara badan oo ay adagta inay been isku waafaqaan haddii arrinkaa laga maqla markhaatiga loo doonayey iyadana waa la qaadanaya oo way kaga filantaha oo iska markhaati bay noqonaysa wakada tasdiiqu rabidayni ninkii qaarimka ahaa ayaaba soo kaxeeyey kii daynta ku lahaa de haddaan la haddii ninku nin la garanayo oo uu yahay ile qof ba iska soo kaxaysan karo adaan kala baranne waxaad tidhaahdaa dayn baan ku leeyahay ayaa ilan dhici kartay haddii qof la garanayo o la aamini karayo uu yahay hadduu rumeeyo yidhah war ninkaa dayn baan ku leeyahay isna waa la aqbalay wa sayidi mukaatabka hadduu sayidkii keenu yidhah kanaabay kitaabiyey isna waa laga aqbalay fil asaxi asax haddaan qabanno tani wuxuu leeyahay maya inay afkaysa soo geliyaan waxaan qaybsanayaan baa dhici karto lama aqbalayo buu leeyahy kuwaasi markhaati ma noqonayo wa yucdaa waxaa la siina daba alfaqiiru iyo walmaskiin walmiskiinu kifaayata sanatin sanad wax ku filan ayaa la siin qultu waxaan idhi waawey haddaan yaala saxul mansuusu wa qowluljumhuuri ina u yahay kifaayat alcumri ayaa la siina alghaalibi oo fa yushtaraa bihi ama fa yashtarii bihi caqaaran buu ku iibsan markaa ama fa yushtaraa bihi waxa lagu iibin markaa waxaa la siinayo caqaaran yastakilhu uu dheefsado waxa uu halkan inooga gelayaa bal sida qadarka la siinayo wuxuu yidhi haddaba ninka faqiir la yidhaha iyo miskiin labadaa miskiin iyo faqiir waa kuwaa baahnaa ee aynu soo kala tilmaanin inuu faqiirku sii baahi daran yahay waxaa la siinaya kifaayata sana sanad waxa ku filan oo waxa la yidhi haddii aanay dad xirfo iyo tijaare iyole aanay ahayn haddii masalan ninkani nin taajirahoo wax rogrogi yaqaano uu yahay oo kacay waxaa la odhan ninkaa inteebaa ku warwareegi karaa marka waxoogaya ku warwareegayun baa loo dhiibi waa nijaaro isagu meelihiisaasu iska gargaraacda dee qalabkiisa oo dhan baa loo iibin isna kii wax laxaamadaya waxoogay mid waliba farsamadiisii hadduu muxtarif yahay waxa wax farsamadiisii oo wax kula soo baxo ayaa la siinaya mucadaadkaasaa la siinaya kii taajirkaana waxoogay gacaangundhiga ayaa la siin kii kale markaa isagoo aan intaa midna ahaynan xirfana garanayn tijaarana garanayn kifaayata sana sanad waxa ku filan ayaa la siin maxaa yeelay dee weligiiba way ku filaan kartaayo sekadiina sanad la arko waa soo noqnoqonaysaa markaa sanad kasta dee wuxuu qaadanayaa un waxa ku filan labiiyo tobanka bilood un baa la isugu dhufo ninkaa waxa biil u noqonayo waa la siinayaa maxaa rasuulku waa ehelkiisa sanad buu usii dhigi jiray waxay cuni lahaayeen sanad ayuu usii dhigi jiray waxay cuni lahaayeen nawawi baa haddaba kadibay wuxuu yihi alasaxu lmansuus qowlka asax ah ee umka lagu caddeeyey wa qowlu ljumhuur culimaduna ay u badan yihiin kifaayat alcumri alghaalib cumrulghaalibka wax ku filan ayaa la siinayaa dee taasi weligiiba ku maarmi karaa oo sideebaa la odhan wuxuu leeyahay waxaa loo iibinayaa dhul yastakiluhu maguurta ama daar ayaa loo yastakiluhu u dheefsado sekadana uu kaga kaaftoomo oo cumrulghaalibkuna macnaha waxa weeye waa lixdan sannadood cumrulghaalibku waa lixdan sannadood markaa maxaa la siinayaa waa siday u badan yihiin weliba yani cumrulghaalibku inuu lixdankaa yahay iminka intuu jiro ayuunbaa la eegayaayo waxaa laga goynayaa un lixdankii markaa lixdankii inta u hadhay afartan ba u hadhay labaatan jir weeyaan soddon ba u hadhay oo waa soddon jir soddonkaasuunbaa markaa waxoogaygaa loo dhiibaya hodeedna loogu iibinaya la odhanaya halkaasu weligaa dheefso waxay dhahan culimadu haddii haddii u lixdankii dabeetana intuu intaa wax ku qaatay uu dhiman waayo sidee la yeelaya waxay dhahay sanad sanad uun ha loo siiyo markaa wixii ka dambeeya markaa kafaalo qaadada kan iminka dee dawladaha reer yurub iyo waxaasi ay dadka kafaalo qaataan ay ka baahan ay wax siiyaan ayagu weliba iyagoo inta shaqaynaysa ka jara islaamku isagoon inta shaqaynaysa laga jaraynin ayaa haddana masaadirta kale maalka uu ka helayo ayaa laga nafaqaynaya dadka baahan oo aan la ogolayn qof baahani inuu kusoo dhex dhaco walmukaatabu kii la kitaabeeyey iyo walkhaarimuna qadra daynihi dayntiisa qadarkeeda ayuunbaa la siinayaa wabnu sabiilina maa yuwasilu wax gaadhsiiye maqsidahu meeshuu jeeday oo mawdica maalihi ama maalkiisu meeshuu joogay waxau leeyahay sheekhu kii mukaatabka ahaa addoonkii la kitaabeeyey ee la yidhi haddaad intaa keento xor baa tahay iyo kii khaalimkee daymaysnaa qadra daynihi dayntaa lagu leeyahay qadarkeeda ayuunbaa la siin haddii ay xataa wax ka sii bixiyeen iska sii bixiyeen waa laga goynaya inta ladukula milyan bay ahayd wax miyaa bixiseen laba boqol baanu bixi siddeed boqol siyun baa loodhan wabnu sabiilina maa yuwasiluhu maqsidahu ow mawdica maalihi kaa isagu socotada ah waxaa la siinayaa dee wax gaadhsiiye halkuu jeeday ama haddii uu maalkiisii meel yaallo uu ku socdo halkaa maalkiisu yaallo waxa gaadhsiinaya ayuunbaa la siinaya ee nafaqadiisii iyo aradbeelkiisii iyo de wixiisaas oo dhana walghaazi wa yucdaa waxaa la siin alghaazi kii duulayeyna qadra xaajatihi xaajadiisa qadarkeeda nafaqatan iyo kiswatanba daahiban wa raajican wa muqiiman hunaag isagoo tegaya iyo soo noqodkiisa iyo kunagaadiska alla kunagayin wa farasan wa silaaxan faras iyo hub ayaa la siin wayasiiru daalikana milkan lahu milki ayuu u noqon wayuhaya-u lahu waxaa loo diyaarin isaga iyo walibni sabiiliba markuubun wuxuu ay fulaan in kaana safaru tawiilan hadduu yahay ow ama kaanuu ahaa daciifan mid daciifu laa yutiiqu aan karayn almashya socodka iyo waman yanqulu calayhi zaada wuxuu sahayda ku ratiyu mataacu alaabtiisa ilaa an yakuuna inuu yahay qadaran qadar maa yactaadu miluhu isaga kuwa la midkii mid ay ka caado dhigteen xamlahu qaaditaankiisa binafsihi ay u qaadaan mooyaane waxau leeyahay sheekhu walkhaazi kii duulayey qadar xaajatii waxaa la siin inta ku filan duulimaadkiisa nafaqatan wa kiswa xagga nafaq ahaan iyo xagga aradbeel ahaanba nafdiisa iyo ciyaalkiisaba daahiban xaala kownahi daahiban uu yahay mid sii socda waraajican iyo isagoo soo noqday wa muqiiman hunaag iyo intuu halkaa ku negi yahayba wuxa ku filan isaga iyo ehelkiisa ayaa la siinaya wa farasan wayucdaa farasan faras baana la siin dee faraska macnaa inay qiimihiisa ayaa la siinayaayo dabeedna uu kusoo iibsanayaa ila sakadii faras kuma jirin wa silaaxan hub ayaa isna la siinoo dee qiimi hubkaa la siinuu kusoo iibsan wayasiiru daalika milkan lahu saf faraskaa iyo silaaxasa isaga ayaa milkinayo hadhow markuu soo noqdo laga soo celin maayo wayuhaya-u lahu waa loo diyaarin buu idhi lahu lilghaazi kaa duulaya walibni sabiil iyo ka socotadaaba markuubun waxay fuulaan ayaa la siin oo sawtii la yidhi khaaziga faraska ha la siiyo waxay leeyihin faraska siday u badan yihin waxay leeyihin farasku dee si aanu u daalin oo aanu ugu daalin si socodkaasoonu dagaalka u geli waayin ee dardabta dagaalka unuu la galo faraskana wuu iska wadan wax kaloo fuulana waa la siin qaarkood de waxay leeyihin maya markuubkaasi waa faraska un isaga xaggiisa in kaana safaru tawiilan waa hadduu safarku dheer yahay weeye aw ama kaana safarku waxaaday mid gaabane aw ama kaana waxaaday daciifan safarkii waaba gaaban yahay qofkana qof daciifa oo laa yutiqu lmashi aan socodka karaynin dee si aanu ugu dhibaatoon ayaa markuub iyo wuxuu fulo la siinaya wayuhayo waxaa kaloo loo diyaarin maa markuub waxay fuulaanoo yanqulu yanqulu calayha uu ku raro yanqulu calayhi uu ku raro azaada wa mataacahu mid wax kaloo uu saaro sahaydiisa iyo alaabtiisana waa la siin ilaa an yakuuna qadran yactaadu milu xamlahu binafsi inuu yahay alaabtiisu inay tahay mooyaane qadran yactaadu milu xamlahu binafsi alaabtiisu inay tahay qadar yar oo dadka la midkii ay ka caado dhigteen inay tunka iska saartaan yactaadu uu ka caado dhigtay miluhu isaga oo kale xamlahu binafsihi nafdiisa inuu qaado markaa waxba la siin maya waxa la odhan uun waar dadka la midkiiba cawdooda yar waa iska qaataane iyo dhowrkooda galaane dee degta iska saar baa la odhan oo dan baan jirin wamanka fiihi dhexdiisa ay ku sugan tahay sifataa istixqaaqin laba sifoo mudasho yucdaa biaxadihima midkood ayuunbaa lagu siin faqadoo kale fil adhari haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu qofka waxaa ku sugan laba sifoo sekada lagu muto waa maxay dee waa dhinac waa ka faqiir dhinacna waa ka daymaysan yihi yucdaa bixadima faqad fi ladhari adhar haddaa qabano midun baa wax lagu siinayaa waxalana faqiirnimadasuu ku qaado ama qaaribnimadasuu ku qaado faqrigaaga meelaha la qabo fi ladhari maxaa yeele cadafka aayaddu tagayur buu keenayaa bay yidhahdeen inama sadaqaatu lilfuqaraa walmasaakiin taqa inay kala duwan yihiin buu keenaya aanigu wuxuu leya waar labadaba waa lagu siinaya fasl fi fii xukmi istiicaabil asnaafi sinfiyaalka ku-caamiyeelkoodii sekada lagu caamiyeelayaybu fasalkana inooga hadlaya yajibu waxaa waajiba istiicaabu lasnaafi istiicaabu lasnaafi sinfiyaalka in lagu caamiyeelo inqasama almaaliku maaliku hadduu qaybinayo wa hunaaka halkaana caamilun uu yahay mid shaqaynaya wailaa haddii kale falqismatu calaa sabcatin toddoba ayaa loo qaybin ee fain fuqida bacduhum barhkood haddii la waayo facala almawjuudiina kuwa jooga ayuun baa loo qaybin waxa uu leeyahay sheekhu waxa waajib ah istiicaabu alasnaaf sinfiyaalka in la wada gaadhsiiyo sideedda ah hadday suurtagal tahay sideeddaba in wax laga siiyo ayaa waajib ah waa in qasama almaaliku hadduu maaligii qaybinayo wahunaaka caamil alimaamu hadduu qaybinayo wahunaaka caamilu sideeddu waxay suurto gelayaan markuu imaamku qaybinayo nin caamiloo shaqaynayaana uu jiro sekada soo ururiyey markaasay sideeddu iman karaan laakiin haddaanu imaam meesha jirinee uu maaligii lahaa qaybinayo dee caamilku wuu ka baxayaa oo caamilka wal caamilina caleyha kuwii ka shaqaynayay kuma jiraan toddobaun bay noqonaysaa markaa wa ilaa haddii kale buu yidhi oo aanu imaamku qaybinay maaligii baa qaybinaya falqismatu ama imaamkii baa qaybinaya caamil baan lahayn oo dadku ayagun baa wada keenay falqismatu calaa sabcatin toddoba ayuun baa loo qaybinoo sahmiga caamilka ayaa ka dhacaya fain fuqida bacduhum barhkood baa haddaba la waayey barhkood ayaan laba hayninba facala almawjuudiina kuwa jooga ayuun baa loo qaybin maxaa yeele kaan jirin dee sahmi male ibnu silaax sheekha la yidhaha ba wuxu hi hadda waxa jooga uun faqiir iyo miskiin iyo khaarim iyo ibnu sabiil dee beryihii malaa jihaadkana laga seexday buu haayo haasigana kumuu darin mid kalena wuxu hi anigu faqiir iyo miskiin un baan hayaa cid kalaba ma haya anugu labadaasuun ayuun baan u dhiibayaa waxay markaa culimo kale yidhahdeen maya xilligan waxaan la helaynin uun mukaatab un baan la helaynin mooyaane inta kale waa la wada helayaa maha addoonnimun baan jirinoo kaa mukaatabka un baan la helaynin فعلى الموجودين كوا جوغا يوم بالله قيبين وإذا قسم الإمام إمامكم مركو قيبيو استوعب من الزكوات الحاصلة عنده وحكو عميليا أحد كل صنف صنف الأركو قف قف كيس أيوه عميليا وكذا يستوعب المالك نوو كل ما يستري إن انحصر المستحقون هذي كوا مطيف البلد كوا قبمان ووفى بهم المال مال كنو ولو فيه وإلا هديك لا فيجب وحواجه إعطاء ثلاثة صدح لسيو وتجب تسوية سمدنا وواجب بين الأصناف لسما لا بين أحد السنف سنفك مدمد كيسا يقفقف كيسا إن لاسما أيها وحبا ما هو واجب إلا أن يقسم الإمام إمام كونه قيبين يمويانين وفيحرم عليه وحكى حرنا التفضيل كلا ديريس مع تساوي الحاجات يقول باهي هنا أي سميهين إنه كلا فضل أيام كان حركة وحولي يا شيخ هدو إمامك قيبين أيوم ذكوينك حاصري وإذا قسم لي إمامك هدو دوني إنه قبي استوعب يعني وحكو عميالي من الزكوات الحاصلة عنده ذكوينك أكتي سخصو حاصلي axaada kulli sinfin sinfi la arko tiro qof qofkooda iyo ashkhaastooda ayuu ayuu ayuu ayuu ku simaya u wada gaadhsiinaya yani ku caam yeelaya waxay la inu wada gaadhsiiyaa yani isaga kuma adka baa la yidhi kadalik isna waxa wada gaadhsiinaya buu idhi haddii dadka mustaxiqiinta ee mutay beledka ay ku kooban yihiin oo dad tirsana yihiin maalkana uu wada gaadhayo ayadana waa la waa la wada gaadhsiinaya masalan uu maaliguba qaybinayo haddii kale oo masalan aanu maalku ayagoo aanay koobmin ama waa kooban yihiin maalkan xaajooyinkooda waafinaynin fayajibu icdaau halaaa saddex iyo wax ka badan baa sinfi kasta laga siinaya watajibu taswiyatu in la simaano waa waajib bayna alasnaafi sinfiyaalka dhexdooda sinfiyaalka in la simo oo fuqarada iyo masaakiinta sideed waa qoladiba waa sinfi in la simo oon loo kala badinin waajib weeye laa bayna axadi sinfi sinfiga ashkhaastiisa in ayaga lagu sima waxba waajib maaha oo masalan marka hore inta faqiir inta fuqaro la siinayo iyo inta masaakiin la siinayo inta qaarimiin la siinayo inta ibnu sabiil la siinayo waa inay sinaataa waalkuna leeyahy watajibu taswiyatu bayna alasnaaf laa bayna axadi sinfi laakiin sinfiga ashkhaastiisa in la simaa oo hadday shan miskiin joogaan midna iska yar ladaya midna aanu xabadba haynin dee loo simi maayo e iyaga waa loo sii kala badin ilaa an yuqasima alimaamu imaamku inuu qaybinayo mooyaane fayaxrumu calayhi tafdiilu waxa ka xaaraana fadil maca tasaawi lxaajaati iyagoo dana baahiyahoodii isleeg yihiin imaamkiina qaybinayo inuu kala fadilaa isaga waa ka xaaraan haddaba qoladan shaaficiyada la yidhaahdaa waxay yidhaahdeen waa yani siday u badan yihiin markaa zekada ama imaam ha qaybinaya ama ha qaybinayo qof kaloo fardiye sideedda qolo ciddii ka joogta waa in la wada gaadhsiiyaa eeg masalan kaba saar mukaataba kaba saaroo toddoba kala soo soomay hadhin toddobadii kaleba waa la helayaa toddobadii kale ka soo qaad mid baa boqol baa ka jooga toddobadaa boqol buu leeyahay in la wada gaadhsiiyaa waajib weeye hadduu maalku wada gaadhayo haddii aanu maalku wada gaadhaynin waa halkuu leeyahay wailaa fayajibu icطaau alaaثatin saddex ayuun baa la siinaya maxaa yeelay allaa jamciyey inama sadaqaatu lilfuqaraa walmasa mid waliba waa la jamciyey jamcana waxa ugu yar bay dhahdaan saddex arrintaa yacni saddexda imaam ee kale waxa ay ku tegeen taa khilaafkeeda waxaanay yidhaahdeen waxba waajib maaha sideedaasunbaale baa ilaahay uu yidhi sekada sideedaa qola ayuunbaale macnaheedu ma aha in sideeddaba la wada gaadhsiiyo ee sekadaada ama ha yaraataa ama ha badnaatee sinfi qura waad u wada dhiibi kartaa sinfigana shaksi ka mida waad uga sii dhiibi kartaa oo hal faqiir baad waxba ku wada rari kartaa ayay yidhaahdeen xataa iyaga laftooda shaaficiyada mutaakhiriintoodii ayaa waxay yidhahdeen maye sheekh asakhari la yidhahba wuxu uhi war saddex un ha laga siiyo kuwa mustaxiqiinta saaxibu tambiih abu isxaaq shayraazi waan filaya inuu ahaa wuxuu yidhi waxa bannaan sarfuhaa ilaa waaxidin mid qura in loo ilo wa qaala fi lbaxri sheekha rawyaani la yidhahna kitaabkiisa baxri le wuxuu ku uhi waana uftii bihi kaasaan fatwoonaya buudi weliba rawyaani wuxuu sii raaciyey shaafici hadduu nool yahayna saasunba odhan lahaa buudi maxaa yeelay suurtagal maaha bay yidhahdeen in la yidhaahdo waxaa miskiin joogiyo waxaa faqiir joogiyo waxaa mid daymaysan jooga ha laysu wada keeno laxdaadii wada gaadhsii waxay dhahen wax suurtagal ah ma aha waalqowlu biwujuubi isticaabi alasnaafi wain kaana daahira almadhabi baciidun wax fog bay yidhahdeen madhabkuba sidaha tilmaamaye wax fogoon suurtogelaynin weeyaan bay yidhahdeen marka waa meelahay wadaadadu shaaficiyada iskaga dhaqaaqaan bay ka mid tahay hay-ada marka xaggan xaramka loo kaciyo waxay dhahdaan waxaanu qalidanaynaa qolada aanan qabin weysadu inay dumarku burinayaan way iska dhex qaadaan markaan waladharu mancu naqli zakaati ila nin kastoo seke bixinaya ama wadaad ha ahaaday midun buu dhiibaa neefkiisa midun buu dhiibaa weligoodna shaaficiye ahaayeen haddana midun baa loo dhiibaa dhowr meelood baa jiro shaaficiyada aanay wadaadadu kaga dhaqmin waladharu mancu naqli zakaati zakada rarideedu inuu mamnuuc yahay weeye ee walow cudimada asnaafu haddii fi lbaledi lagaba wajaba naqlu rayd baa waajiba ow bacduhum baa la waaye wajawazna waanan banlaynaa annaqla raydda wajaba waa waajibaya wa ilaa haddii kale fa yuraddu cala albaaqiina inta baaqigaa ayaa lagu celinaya waqiila waxaa leeyay yunqalu waa la raraya waxau leeyahay sheekhu waxaa adharay inaynay mamnuuc tahay sekada in la raro beledkii ay ku waajibtay ee dadka mutayna laga helay in beled kale loo raro waa mamnuuc inay tahay weeye maxaa yeelay dee dadka fuqarada ah ee beledkaa ku nooli dadkaasi sekada ay bixinayaan bay sidaa u wada eegayaan oo isha ku wada hayaan marka iyagoo usoo wada taagan inta la dhaafiyo meel kale la geeya waa mamnuuc taaniguna wuxuu leeyahay may way iska bannaan tahay maxaa yeelay alla dee wuxuu yidhi uun fuqar iyo masaakiin baa la faqiir meel adduun adduunyada dabadeedaba ha jooge faqiirun baa laga rabaa adiga inaad siiso haddaba xadiid baa jira ay markaa istidlaalkiisa isku warqabteen oo sadaqatan tuukhadu min akniyahim faturaddu calaa fuqaraa'ihim sadaqo laga qaadayo akniyadooda fuqaradooda lagu celinayo taasuunbaa waxaan filayaa mutalma mucaad buu hayo yeman joogay ninka loo dirayey arrinkaa la farayey markaase waxay u fahmeen sadaqatan tuukhadu min akhniyaa'ihim yeman iyo meeshaa uu joogay akhniyaa'ihim akhniyaa ulyaman baa laga qaaday faturaddu calaa fuqraa fuqraa ilyaman baa lagu celinayaa bay qaar yidhaahdeen qaarna waxay dhahen maya tuukhadu min akhniyaa akhniyaa almuslimiin faturaddu calaa fuqraa'ihim calaa fuqraa almuslimiin baa looga jeedaay waxba beled meesha loogama jeedo halkaasay isku yar dhaafeen haddaba wuxu uhi walow cudima lasnaaf haddii sinfiyaalkii la waayo fil beledi baa laga waayo beledkay sekadu ka waajibtay ayaa sinfiyaalkii laga waayo wajaba naqlu rarid baa waajiba dee meesha laga helayo in loo raro ow bacduhum barhkood baa la waayey wajawazna naqla rariddana waynu banaynay in la rarana waa bannaan tahabina qowlkaasaynu ku soconay wajaba in la raraa waajib weeye oo dee ka la waaye halkiisa lagu gaadhsiiyo wa ilaa haddii kaloo inaan banaynin naqlinta aynu diidno fa yuraddu waxaa lagu celin kaa maqanee la waayo nasiibkiisa cala albaaqiina baa lagu celin oo masalan faqiir iyo miskiin iyo unbaa laga helay meesha qaari haddii aynu naqlinta banaynaynu qowlkaa ku soconnana dee waa in la gaadhsiiyaa kuwa kalee maqan haddii aynu dhahno qowlka adharka inay mancu naqli zakaati tahayna kuwanun ha lagu celiy meel kaliyaan la geyna wey sidii raddigii dhaxalka oo kale wa ilaa fa yuraddu cala albaaqiina waqiila yunqalu waa la rari buu yidhi qaylkaasina beledka ugu dhow ayaa loo raayaayo dee sideeddaa sinfi inay muteen qur-aankaa caddeeyey waxba meeshan ijtihaadka ku sugnaatay ee laysku hayo loo joojin maaye kaa qur-aanku caddeeyey unbaa loo geyn meelkiisuu joogaba buu leeyahy wa shardu saaci kan haddaba saaciga ee caamilkaa isagu ordaya kownuhu xuran waa inuu yahay cadlan faqiihan biabwaabi sakaati sakadana waa inuu yaqaanaa fain cuyina lahu dafcun akhdun iyo wa dafcun haddii loo cayino lam yushrad ilfiqhu lama shardiyo walyuclim shahran ha u calaameeyo liakhdiha qaadideedana imaamku waa inuu bil u calaameeya waxau sheekhu leeyahay ninkan saaciga ah ee sekada isagu qaadaya saaciga sekada qaadaya waxaa loo shardiyaa dee xoran inuu yahay mid xora waa inuu yahay horta addoonkii baa ka baxay mukalaf waa inuu yahay baaqil caqil baaqila waa baaliqa waa inuu yahayo dee sabigii baa ka baxay cadlan waa inuu yahay hini caadila ti kale faasiqin layn waddadiisii iskala mari neefka loo soo dhiibabe faqiihan waa inuu yahay mid faqiiho biabwaabi zakaat zakadana waa inuu yaqaana waxba yaanu meelaha kale kuba wanaagsanaanini hadduu intaa yaro zakada un si fiican u qaybo markaa saaci wuu noqon karaa ila haddii kale oonu waxba ka aqoonin loona xil saaro la yidhaha gobolkaa zakadiisaanu kuu xil saarnay dee halkii qaadintaa farjile laga doonaya baa laba jir loo dhiibaya oo isagu geelunbuu dee eeganayaan marka waa inuu nin yahay dee yaqaano abwaabtii zakada iyo arrimaheedii oo dhan da wuxuu sheekhu yihi fain cuyina low akhdun wa dafcun isaga neefka hebel ka soo qaad ayuun baa la leeyahay waxaa ku waajibay iyo hebel u dhiib unbaa isaga gebigiisuba waa intaasuun lam yushtarad ilfiqhu lama shardiyo inuu aqoon u leeyahay inuu aqoon u leeyahay waxba shardi maayo ila isagu waa un markaaba ninkaa isagu fariinta u sideen waliyuclim shahran liakhdiha imaamkuna waa inuu bil dadku ay ku wada tala galaan kuwana ay qaataan waa inuu qabtaa masala u yidhaha bishaa shuwaal baynu ururinaynaa bisha dilqacdana waa la qaybinaya waa inuu yidhaahdaa si ay dadka fuqaradin usoo diyaargaroobaan kuwa kalena isaga sii diyaariyaan wa yusanu waxaa la sunneeya wasmu nacamil sadaqati sadaqada nimcooleydeeda in la sunto iyo walfay fayga fii mawdicin meel baa laga sunti laa yagsuru shacaruhu aanay timihiisu badnayn wayukrahu filwaji wejigana waa la karaystaa qultu waxaa li nawaawi haddaanay alasaxu yaxrumu waa xaaran wabihi kaas ayuu jazama albaqawiyu sheekha baqawi la yidhahdaa uu gooye wa fii saxiixi muslimna lacnu faacilihi baa ku sugan waxau sheekhu yidhi waxayn sunnaa wasmu nacami sadaqati sadaqada nimcooleydeeda in la sunto walfay iyo fayga in la sunto ayaa ayaa ayaa sunno ah sidii ay xoolaha kale uga sooconaato oo hadday lunto loo soo celiyo iyo dee si aanu ninkii isaga qabsanin oonu isaga odhanin waa lagu tagri faray fii mawdicin baana laga sunti laa yagsuru shacaruhu aanay timihiisu badnayn meelaan tima badnayn oo dee uu ka muuqan karo dhegaha iyo meelaha adimada iyo ayaa laga suntaya wayukro fi lwajhi wejigana waa karaahiyo in wejiga laga suntaan waa karaahiyo nawaawi baa dabeedna wuxuu uhi alasaxu yaxrum waa xaaraan wejiga in laga suntaa xoola waa xaaraan wabihi jazama kaas ayuu gooyey sheekha la yidhaahdo alimaam muxyi sunna abu muxamed alxusein bin mascuud albagawi sheekha la yidhaahdo kitaabkiisa taadiib la yidhaahdo ayuu sidaa ku jaray inay xaaraan tahay wa fii saxiixi muslim kitaabkaa saxiixu muslim lacnu faacilihi ka sameeye waaba la lacnadayba oo sidaas ayaa ku soo aroortay oo rasuulku sala ala sl wuxuu soo maray dameer wejiga laga suntay markaasaa wuxu uhi lacana allahu aladii wasamahu alla naxariistiisa ha ka dheereeyo qofkii wejigaa ka suntay weliba dunuubta nacdaladaasi ay ku timaada dunuubta kabaa'irta ee waaweyn ayay ka mid tahay markaa lama ogola in xoolaha halkaa laga sunto oo reermihigeenna qaar badan ayaa halkaa ka suntaa qaar kalea kama sii daranoo intay meelo wanaagsan kaba sunteen laan qayrtii ku dhigtay kiristaanka aad bay ugu badantay faslun fi sadaqa fii sadaqati tadawuci sadaqadii sunnaha ahayd ayuu fasiriyeen sadaqatu tadawuci sadaqada sunnahi sunnatun waa sunna wa taxilu liganiyin hanina waa u xalaal wa kaafirin gaal wadafcuhaa siran in sir loo dhiibo wa fii ramadaana ramadaan in la dhiibo waliqariibin mid kugu dhow loo dhiibo iyo wajaarin baa afdalu fadli badan waxau leeyahay sheekhu sadaqada tadawucaahi waa mid sunno ah ilahay baa yihi man da ladii yuqrid llaha qabdan xasana ilaahay yaa amaahinaya amaahu wanaagsan wax sii dhiganaya rasuulkuna wuxuu hi qofka qof gaajaysan wax quudiya ilaahay baa midhaha jannada ka quudinaya qofka qof waa raadan muumin ha raadan qofka waraabinaya ilahay baa maalinta qiyaama raxiiqu lmaktuum ka waraabinaya qofka qof muuminoo qaawan wax siiye huuyana ilaahay baa jannada isagana maryaheeda cagaaran ka ka huwinaya isagana waxaa kaloo rasuulku sala alla alay slam yidhi qofkiin kasab fiicanoo xalaalo wax kama bixiyo ilaa ilaahay baa midigtiisa ku qaadaya dabeedna wuu u rabaynayaa kamaa yurabbi axadukum fuluwahu siduu midkiin darmaankiisa afaraska yar uu kobciyo ama qaalinkiisa ilaa ay buurta jabal ay buurta ugu weyn ay ka weynaato wataxilu liganiyin